kulankii labaad oo ay yeeshaan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay kulamada oo ay yeelanayaan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxa ay ku qorfeynayaan maalinba maalinta kaga dambaysa howlaha horyaala golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya golahani wasiirada uu soo dhisay dhowaantan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa looga fadhiya howlo fara badan waxaase maanta shirka uu ku qabsoomay hoolkii weynaa ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoo in golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya midba midka kale laga dhagaysanayay warbixin iyo waxa uu qaban doono ugu dambeyn waxaa warfidyaanka la hadlay ugaas xasan cabdi maxamed oo ah wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxa uuna sheegay in golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maanta ajandahooda uu ahaa sidii xal looga heli lahaa ammaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah maanta oo ay tahay shanta bisha koowaad labada kun iyo shan iyo tobanka golaha wasiirada koonfur galbeed waxay kulankoodii saddexaad ku yeesheen xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed magaalada baydhabo waxaana ay ka wada hadleen arrimaha ammaanka oo mudnaanta koowaad iyo tan labaadba u leh dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya maanta waxaa shir guddoominayay kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka wasaaradda beeraha mudane maxamed xasan fiqi waxayna isla soo qaadeen arrimaha ammaanka sidii lagu wada xaajoon lahaa ammaanka magaalada baydhabo iyo guud ahaan ammaanka geyga koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale golaha wasiirada waxay isla soo qaadeen sidii wasiirka ammaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya loogu kaabi lahaa guddi heer wasiirah oo kala shaqeeya arrimaha ammaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya khaasatan magaalada baydhabo ee xarunta u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidaa daraaddeed kalfirdhayadan way sii socon doonaan maalmaha sii socda haddii alla idmo wixii kale oo dheeri ah ee ay golaha wasiirada soo saaraanna waxaan usoo bandhigi doonaa haddii alla idmo saxaafadda goorta ugu habboon waa mahadsantiin si kastaba ha ahaatee golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ee kulamada isdabajooga ku yeelanaya gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa looga fadhiyaa howlo fara badan oo ku wajahan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya aadan xasan cusmaan aadan geesay goobjoog f m baydhabo